إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa lagu dilay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellada hoose toddoba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda xabashida ethoobiya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada xabashida ethoobiya ku leeyihiin degmada bardaale faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ciidamada mujaahidiintu maalmo ka hor ku qaadeen xerada askarta milatariga dowladda kenya ee deegaanka eegey ee hoostaga dhadhaaba oo ka tirsan gobolka gaarisa dad ay barakaciyeen ciidamada dowladda federaalka ayaa xaalad adag ku wajahaya deegaanka xawaadley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ethoobiya ayaa sheegay in ciidankiisu noqdeen kuwii ugu badnaa ee shisheeyaha looga dila soomaaliya hogaamiyaha maamulka la baxay s c kaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ay uga maqan tahay xuquuq badan oo ay lahaayeen haddii ay heli waayaanna ay isku tashan doonaan maamulka la baxay jubbaland ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh in ka badan toban askari ayaa yuhuudda looga dilay waqooyiga khaza دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabeena u dhigay askar ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamadan kabiinka ku dhacay ayaa waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac laba askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ah ayaana lagu dilay weerarka dhabagalka ah sidoo kalena mid kale ayaa ku dhaawacmay laba qori oo ak fordysaban ah ayay halkaa ku furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellada hoose ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhigga askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin buundada yar ee degmada qoryooley shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa lagu dilay qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellada hoose warkaas iyo warar kale oo ay ka mid yihiin toddoba askari oo ciidamada dowladda xabashida ethoobiya dhimasho iyo dhaawac uga noqday dagaal ka dhacay degmada bardaale waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo fariid ah ka fuliyey gobolada baay shabeellada hoose iyo gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya haddaan ka horumarno howlgal qorshaysan oo qarax ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen kolonyo ka tirsan askarta yugandha ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah shabeellada hoose qarxan ayaa waxaa lagu dilay afar askari oo laba ka mid ah ay yihiin saraakiil miinobaarayaal ah halka ay dhaawacyo daran soo gaareen saddex kale waxaana intaa dheer burburka gaari taw ah oo ay saarnaayeen ciidamada waxaana qarxan uu ka dhacay afaafka hore ee deegaanka buufow sidoo kale guutada qaraxyada ayaa inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo buufow qarax miino ah kula beegsaday askar u dhashay dalka yugandha wararka aan helayno ayaa intaa ku daraya in qaraxan lagu dilay hal askari weli waxaan ku guda jirnaa wararkii shabeellada hoose qaraxyo khasaare ba-an lagu gaarsiiyey ciidamada yugandha kuwaas oo ka baxay degmada jannaale islamarkaana doonayey inay ka hortagaan kolonyo sahay u siday laakiin waxaa duleedka magaalada qarax kula beegsaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhimashada ayaa gaartay laba askari oo yugandhees ah iyo dhaawaca shan kale markan iyo gobolka baay ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal ku ekeeyeen saldhigga ciidamada etoobiya ee degmada bardaale in muddo ah labada daraf ayaa isweydaarsanayay hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya ee dullaanka ku jooga halkaasi waxaana sidoo kale lagu dhaawacay afar askari oo kale dhanka gaarisana waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal ciidamada mujaahidiinta ay maalmo ka hor ku qaadeen xiro askarta kenya ay ku lahaayeen deegaanka eegay ee hoostaga dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ciidanka kenyaatiga ah ayaa waxaa dagaalkaasi looga dilay hal askari waxaana looga dhaawacay saddex kale laba teendho oo ciidanka la weeraray uga dhex dhisneed saldhigga oo sahay ciidan ugu jirtay ayaa lagu gubay dagaalkan sidoo kale gaarisa waxay ciidamada mujaahidiinta ay dagaal culus ku qaadeen xirada ciidanka kenyaatiga ee deegaanka kiwanga ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana jira khasaare culus oo ciidanka kenyaatiga lagu gaarsiiyey dagaalkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay sii laba jibaareen weerarada tooska ah iyo silsiladaha qaraxyada ah ee ay la beegsanayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka dad ay barakiciyeen ciidamada dowladda federaalka ayaa xaalad adag ku wajahaya deegaanka xawaadley iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
dadka shacabka iyo ciidamada dowladda federaalka barakicinta kula dhaqaaqeen ayaa waxay iminka dareemayaan saamiinta ay ku yeelatay barakicinta xaddaafka ah dadaadu badan oy horey u barakiciyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa xaaladaada ku wajahaya deegaanka xawaadley iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe deegaanadooda iyo guryahoodii ay markii hore ku dhaqnaayeen ayaa waxaa si qasabba uga barakiciyey ciidamada dowladda federaalka wararka ayaa waxay sheegayeen dadkan oo ku noolaa deegaanka xawaadley iyo deegaano kale ooy horaan si nabadgelyaha ugu noolaayeen ay barakiciyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dadkan ayaa markii ciidamada dowladda federaalka ay si qasabba uga ceeriyeen guryahooda iyo deegaanadooda waxaana soo food saartay xaalada adag oo xagga nolosha ah iyagoo aanaysan waxyaabaha asaasiga waa nolosha bani'aadamka maystan hoy iyo cuntayntaba iyadoo midda u sii dheertay rasaastay xilliyada qaar furayaan ciidamada dowladda federaalk oo waxyeelo u geysanaya dadka taasoo beeralayda xitaa u diiday inay beerahooda tacbadaan sababo ku aadan iyagoo ka baqanaya inay rasaastu haleesho waa kuwan qaar ka mida dadka ay ciidamada dowladda federaalka barakiciyeen oo ka waramaya dhibaatada haysata iyo xaalada adag ay wajahayaan iyagoona sheegaya inaysan aysan cunto iyo waxay caabaan intaba
xawiirahay ku jiraan xabad cimbad meeshii ka helaan geedkii ooy gobol maankaala ka helaan ummaday wax karsatay oy kaad u qabsaan oo muslum ahaan u gargaaro ilmaha waa maqan yihiin caawadi ay soo ahaayin laakiin maalintii magaalada ilaa duuraha ay ku fasaxan yihiin haysano ma haysano xijaababka inaan kala fariiqan aan fidsahoynay waxaan haysano malaha cunto ma haysano meel banaanaan tagnay gurya waxaa kuwada jira dad qaxootiyaal oo nala soo horeeyey beledka cunugan waxaan joognaa hadda buushashta buushastaan joogna ilmaheynana waxaa lagu wada haaya hadda geedadka wooyooyinka haayo fara badan waxay ku sii jiraan liimooyinka dhexdooda iyo geedadka qawoobka oo bukuraararta dhexdooday ku wada jiraan cunugana waa ninkana hadda caawinaada u baahannahay wax aan wax ku korsayna ma lahan wax aan ilmaha aan siisana ma lahan cimbileefleefoow oo dadna siiyey maxay dhahaan waxaan siisanaa awlaadayno iyo bacar aan ku noolaysanaa imoos ceerin aan ilmaha siisanaa hadda waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey dadkay ciidamada dowladda federaalka ka barakicinayaan deegaanadooda guryahoodana ay ku xaaqayaan gawaarida cagafcagafta loo yaqaano waxaana haatan xaalad adag wajahaya kumanaan ruux oo shacab danyar ah kuwaasoo aanaysan meelayhoy ka dhigtaan oo ay xitaa qoraxda ka galaan
ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa sheegay in ciidankiisu noqdeen kuwii ugu badnaa ee shisheeyaha looga dilo soomaaliya tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
isagoo magaalada addis ababa ee caasimadda etoobiya kula hadlayay siyaasiyiinta xabashada ah ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda addis ababa abiy axmed ka dhawaajiyey in ciidamadoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee shisheeyaha looga dilay soomaaliya kumanaan ka tirsan ciidamada etoobiya ayaa tibaaxay abiy in looga dilay dalka soomaaliya waxaana isagoo ka jawaabaya hadalkii ka soo baxay dowladda federaalka ee ahaa in ciidamada etoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalka cusub ee shisheeyaha ayuu abe yidhi ciidamada ugu badan ee lagu dilay soomaaliya waa ciidamadayna etoobiya waxaa la dilay iyagoo difaacaya dowladda soomaaliya ee haddana odhanaysa iska baxa taasina maahan wax suuragal ah ayuu yidhi abiy axmed oo muujinaya damiciisa guracan ee haysashada dhulka soomaaliya abiy axmed oo u muuqda in ciidamada etoobiya ee xoogga ku jooga dalka soomaaliya ay dalka u joogaan fulinta masaalixda ama ajandaha gumaystaha etoobiyaanka ayaa carabka ku adkeeyay in hadafkooda ugu weyn ay higsanayaan uu yahay sidii ay u gaari lahaayaan badacas isagoona dheg jalaq u siinaynin hadallada afka baarkiisa aysan dhaafsanayn ee ka soo baxaya madaxda dowladda federaalka oo ay uga horayaan madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdibarre kuwaas oo horey u sheegay in dalka laga saarayo ciidamada etoobiya laguna bedelayo howlgal cusub taas oo gaashaanka u daruuray sida laga dheehanayo hadalkiisa abiy axmed mar weliba ay madaxda xabashada ka hadasha arrimaha ku saabsan masiirkooda ciidamada etoobiya ee ku sugan soomaaliya waxay ku andacoodaan inay xaqiijinayaan himiladooda ah qabsashada badda soomaaliya ku dhowaad afartan kun oo askari oo etoobiyaan ah ayaa duulaan gardaraa ku jooga gobolada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaana ciidankan soo duuliyaasha geysteen ilaa iyo haatan geysanayaan gobod falowr ku taalo ah oo ay kula kacayaan dadka rayidka ah waxayna marar badan xasuuqiyo wadeereedyo ba-an oo urkutaala oo ka geysteen gobolada hiiraan bakool banaadir baay galgaduud gadow iyo goobo badan oo ay ciidamada itoobiya ay ka geysteen tacadiyaad kala duwan iyadoo laga ambaqaadayo in laiska dafciyo soo duulayaasha horarka ah ee u muldooxaya maatida birmigedada sida dumarka iyo carruurta xarakada shabaabulmujaahidiin oo ah jamaaco jihaadi ah oo ka dagaalanta geeska afrika ayaa qaaday silsilado weeraro argoosi ah oo lagu dhiigbixiyey ciidamada xabashada itoobiya kuwaas oo lagu gaarsiiyey khasaarooyin tirobeel ah oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed weerarada taariikhda baalka dahabiga ka galay ee ciidamada itoobiya khasaaraha adag lagu gaarsiiyey waxaa ka mid ah kamiinkii jameeco dagaalkii deegaanka idow jalaad ee shabeellaha hoose una dhow degmada lego weerarkii ugu dhiig dadashada badnaa ee ciidamada itoobiya lagu xasuuqay ayaa sanadkaynu soo dhaafnay ee kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ka dhacay deegaanka booca banaane ee ka tirsan gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya halkaasoo cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen weerar lagu dahfuray camaliyaad nafuurnimo ah kadibna ay xigeen rag garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkaas ayaa lagu dilay saddex boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada itoobiya dagaaladan aynu soo sheegnay iyo dagaalo badan ayaa ciidamada itoobiya lagu gaarsiiyey khasaarooyin badan kuwaasoo ilaa iyo haatan qalbigooda ka guuxaysa madaxda ugu sarreysa dowladda itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaa ah kuwa ciidamada itoobiya kusoo hogaamiyey soomaaliya iyagoona sheegaya in ciidamada itoobiya ay yihiin kuwa nabad ilaalin ah markii ay dhowaan iskhilaafeen xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed ayay sheegeen in iyagu badda siinayaan oo aysan ogoleen in itoobiya ay u soo marto muuse biixi tan iyo markii abiy axmed iyo muuse biixi oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan itoobiya loo saxay heshiiskii xaaraanta ahaa ee lagu siiyey labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya ayuu abiy axmed fagaarayaasha lagu garfayo siyaasadda ka sheegay in ciidamadiisa lagu laayay soomaaliya ay u dhimanayeen qabsashada badda soomaaliya
hogaamiyaha maamulka la baxay s c kaatumo ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ay uga maqan tahay xuquuq badan oo ay lahaayeen haddii ay ka heli waayaanna ay isku tashan doonaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariye cumar cabduqaadir axmed awile cali firdhiye ayaa isagoo ka hor hadlayay baarlamaanka maamulkiisa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee madaxda ka yahay xasan shiikh ay uga maqan tahay xuquuq badan wuxuuna tilmaamay haddii ay heli waayaan xuquuqda iyo matalaadda ay iyagu leeyihiin ay isku tashan doonaan reer s c khaatumo waxay go'aansadeen inay qayb ka noqdaan dowladda federaalka ee soomaaliya muddo sannad ah baa maamulkaas haddeerta uu jiray xidhiidhka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka s khaatumo ilaa iyo hadda waxaannu ku qiimaynaynaa qiimayn togan waa jirtaa in xuquuqo fara badan oo ahayd sannadkaa gudihiisa dadka reer s khaatumo ay gaadhaan ay weli maqan yihiin haddiiba ay dhici weydo in dadka soomaaliyeed qayb ka mida xuquuqdeeda layska indhatiro soomaalida waxay ku mahmahdaa nin faas lihi xaaba ma waayo reer s waa isku filan yihiin waana isku tashanayaanay dowladda federaalka ayaa waayihii ugu dambeeyey waxa uu khilaaf xooggan kala dhexeeyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha khilaafkaas oo marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya islamarkaana ay maamullo hor leh ku soo biirayaan kuwaas oo ku eedeynaya dowladda uu hogaamiyo xasan shiikh inay ka waayeen xuquuqdii ay lahaayeen islamarkaana tilmaamay inay isku tashteen waxna aysan uga baahnayn dowladda federaalka arrintaas oo dad badani ay rumaysan yihiin in khilaafka ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha ay horinayaan dowladaha shisheeyaha gaar ahaan dowladda xabashida etoobiya oo galaangal weyn ku leh maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalka maamulka jubbaland ayaa ku dhawaaqay inuu xiriirka u jiray dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo xasan sheekh faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsin xasan iyadoo uu waayahani khilaaf xooggan iyo xurguf siyaasadeed ka dhexeeyey maamulka isku magacaabay jubbaland ee uu hogaamiyaha ka yahay axmed madoobe iyo dowladda federaalka ee uu seetaha u hayo xasan sheekh maxamuud waxaa sii karaar qaadanaya kala tagga labada dhinac kadib markii ay eedeemo warbaahinta isku mariyeen matalayaasha filla soomaaliya iyo maamulka fadhigiisu yahay magaalada kismaayo maamulka la magac baxay jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu xidhiirka u jaray dowladda federaalka sababo ku aadan isfaham la'aantooda siyaasadeed tani ayaana haadaan ka sii tuurtay cilaaqada labada dhinac oo markii horeba aad u liidatay war-saxaafadeed dhowaan ka soo baxay maamulka uu horboodaya axmed madoobe ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay u jareen xidhiirka wadashaqaynta ahaa ee ay la lahaayeen iyagoona ku eedeeyey inay xukuumadda filla soomaaliya wadda tallaabooyin khalkhalgelinayo jiritaanka maamulka dhanka kalena baalmarsan dastuurka gacan ku samayska ah ee ay ku dhaqmaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada war-saxaafadeedka ka soo baxay jubbaland oo ay ku saxiixneed wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulkan ayaa eedeemo dhowr ah loogu jeediyey dowladda xasan sheekh waxaana gebagabadiisa lagu yidhi haddaba dowladda jubbaland waxay caddaynaysaa in ay hakisay xidhiirkii wadashaqayneed ee ay la laheyd xukuumadda federaalka inta ay uga hoggaansamayso dastuurka dalka ixtiraamaysana rabitaanka shacabka jubbaland hadalkan ka soo yeeray maamulka la baxay jubbaland ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warar tilmaamaya in dowladda federaalka ay la xidhiirtay ciidamada shisheeyaha atmis ee jooga kismaayo iyadoona ka codsatay inay la wareegaan amniga iyo gacan ku haynta magaalada tani ayaana daaran sida ay mas-uuliyiinta jubbaland ku doodayaan afgembi lagu sameeyo maamulkooda warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan toban askari ayaa yuhuudda looga dilay dagaalla ka dhacay waqooyiga khaza faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed ciise wararka ka imaanaya marinka khaza ee go'doonsan gumaadkana la kulmaya ayaa ku waramaya in halkaasi lagu dilay tiro ciidamo yuhuud ah oo ku hoolan gumaadka muslimiinta weerar ay kooxaha muqaawamada cisudiin alqasaam ka fulisay magaalada beytlaahiya ee waqooyiga khaza ayay ku dishay ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda garneelada garbaha laga tuuro ayaa lagu ganay ciidamada yuhuudda xilli ay ku hoolanaayeen dhibaateynta muslimiinta waxaana markaasi kadib dhacay weerar foolkafool ah oo u dhexeeyey muslimiinta iyo askarta yuhuudda war kooban oo kasoo baxay garabka militariga ee cisudiin alqasaam ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay geeri ku hubsadeen shan iyo toban askari oo yuhuud ah kuwaasoo ku sugnaa magaalada beytlaahiya ee dhacda kaabi deegaanada hayndaabka khaza ee ay yuhuudda xooga ku haystaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa